maamulka gobolka shabeellaha hoosena waxa uu faahfaahin ka bixiyey tallaabada ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay ku qabsadeen magaalada xeebta ah ee baraawe oo al-shabaab horey ay kaga arrimeynayeen waryahayaga maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya cabdiqaadir maxamed nuur cd gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amisom ay la wareegeen gacan ku-haynta degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo al-shabaab ay ku xooganaayeen waxa uu sheegay in xaaladda degmada ay tahay mid aada u degan islamarkaana ciidanka ammaanka ay xaqiijinayaan ammaanka magaalada baraawe iyo deegaanada ku tirsan fariisinna ay ka samaysteen deegaano dhowr ah oo degmada hoos tagay iyo bartamaha magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose horta ciid mubarak kuwa amaan dambe kheer sacad wasalaam walcaafiya siciidanayaan muslimka oo dhan ba ciid mubarak aan leeyahay gaar ahaan shacabka ku dhalan gobolka shabeelle hoose iyo shacabka soomaaliyeed oo farxad waaye ciidateen waaye nimankii khawaarijta sida meesha candhadii lagu adhigteen waa maxaan ku radaa candhadii dee meesha ay ku ekaatay calooshii weyneed oo meesha maxaan ku radaa dadka ay ku tiray jireen oo shacabka soomaalidirda ay ka geli jireen wuxuu dhan ilaah aafsaday waxaan leenahay marka baraawe waa nabad muufo baraawe iyo waxaan cunahaynaa baan kuguracanahaynaa iyo malaay baraawe nabad
dhanka kale cabdiqaadir maxamed nuur cd gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee dowladda ayaa ugu baaqay dhalinyarada al-shabaab ka tirsanaa ee ku sugan gudaha degmada iyo deegaanada hoos tagaba in ay ku biiraan dhanka dowladda ayna soo dhaweynayaan dhankooda siduu hadalka u dhigay
waxaan codsanayaa kuwa qalbiga maskaxda laga cado wiilka soomaaliyeed aan badbaadino waaye sida kuwa horyada loo cabsiyo sida kuwasoore loo cabsiyo sida buun loo cabsiyo sida bunyo loo cabsiyo sida shalamboodi jalaal iyo afgooy iyo laweyn iyo neebo loo cabsiyo waxaan codsanayna waa dhigno oo inay soo dhiibaan insha allah iyo dariirada marka waa inay tooba keenaan soo dhiibaan gudoomiyawaxaan marka insha allahu tacaala ayagana kuwa khawaarijta oo ajaaniibta ah wadamo dhowlaan geenayna ayaga laftigooda maxaan ku yidhahdaa ciddii soo dhiibta degmada baraawe ayaa al-shabaab ay aada ugu xooganaayeen waxa ayna maamulayeen shantii sane ee ugu dambaysay iyadoo ay ahayd magaalada ugu weyn ee iminka ay ku sugnaayeen